a great week.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o ed oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina oo nofembar ay tahay lix sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedin doonta anigoo ah sahraa cabdi axmed qodobadaan idinkugu hayna idaacaddeennan subaxnimo waxaa ka mid ah xaaladaha dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga jubba iyo roobabka isku darsamay ee magaalada luuq oo aad looga dayrinayo waxaa jirta dad ku jiro meel aan la geli karin oo wareegsan oo ilaa xali ilaa shalay in helikobtar loogu tago ama doomo kale oo dheereyo motoorla loo helo ma ahaane wax kale u takaray jirin dad ku go'doonsan way jiraan dadkaas waxay noqon doonaan ma ka hadli karo hadda laakiin dad go'doona waay waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada xuquuqda shaqaalaha kanada oo walaac ka muujiyey xuquuqda dadka shaqaalaha ah oo iyaguna ay dhinaca kaleeto u wadaan ololo ay ku doonayaan in ay markaasi ugu hiiliyaan dadkaasi shaqaalaha ah qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida afkhaanistaaniyiinta ka cararaya bakistaan si ay uga baaqsadaan in la xiro ama la tarxiilo ayaa waxa ay seexdeen meel bannaan ah iyaga oo aanan haysanin hoy wanaagsan cunto biyo iyo sidoo kaleeto musqulo marka ay ka gudbayaan xadka dalkooda uu la wadaaga dalka bakistan ilaa iyo axaddii maanta xilli hore ah sida la sheegay boqolaal kun oo reer afghanistaan ah ayaa ka tegay bakistan dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay iyada oo mas-uuliyiintuna ay baacsanayaan ajaanibta ay sheegeen inay si sharci darre ah ku joogeen dalkaasi kuwaasi oo guri guri u galaya si ay u hubiyaan dukumentiyada dadka muhaajiriinta ah dowladda bakistan ayaa koob iyo soddonka bishii ina dhaaftay oktoobar waxay u qabteen inay ka baxaan dadkii muwaadiniinta aanan ahayn ee dalkaasi ka soo galay dhinacyada xuduudda dhulka oo dadka ugu badna ay yihiin waddanka dariska ay yihiin dadkiisa afghanistan saddex diyaaradood oo faransiis ah oo konton iyo afarta nooca loo yaqaano ah ayaa gargaar u sida gaza waxa ayna gaareen magaalada qaahira ee dalka masar toddobaadkan dhammaadkiisii faransiisku waxa uu bariga mediteraneanka ku hayaa saddex markab oo ciidamada badda ah oo u diyaar ah in ay wax ka qabtaan ayaa layidhi xaaladaha isu soo taraya ee bariga dhexe sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dalkaasi faransiiska axaddii maanta dhawaaqyadan ayaa yimid iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ay ku baaqday in xabad joojin deg deg ah oo bini'aadinimo la helo si markaasi loogu tago oo loo gaarsiiyo gargaarada ay u baahan yihiin boqolaalka kun ee dadka reer falastiin ee khaza ku go'doonsan warkii dunidana waa naga intaa halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da subax wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay aan ku bilowna ee degmada luuq ee gobolka gedo ayaa iyaduna waxa ay ka mid tahay meelaha fatahaadaha webiga jubba uu ku sameeyo gobolka gedo daadad xoog lena ay ku soo rogmadeen kuwaasi oo qarqayeen dadka inkastoo aan ilaa iyo haatan la xaqiijin karin dadka ku dhintay degmadaasi haddana guddoomiyaha degmada luuq daahir maxamed nuur oo v o e da u warramay ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba degmada ah ay biyo soo buuxdhaafiyeen dad badan oo aan awoodi karin in ay ka baxaanna ay weli ku go'doonsan yihiin qaybo ka mida gudaha magaalada haddaba sahre cidla nuur ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xaaladihii ugu dambeeyey ee luuq iyo fatahaadahaasi guddoomiyaha
saaro xaalada ka taagan degmada luuq waa roobkii sanada oo la sugahayay oo da-ay keenay fatahaado aad u xoog badan biyihiina meel kasta way ka soo burqurayaan degmada luuq waxay ku taallaa meel webi uu ku wareegsan yahay oo dhan kastaba webigu ugu wareegsan yahay oo hal cilan oo laga baxa iyo hal cilan laga soo galo leh bay marka horeba ku taalla degmada luuq webigii marka awooddiisii iyo fatahaadii roobkii cirka ka daahaya markay isqabsadeen biyihii marka meel kastay ka jabsadeen waan gartay marka roobkaas mudduu socday marba marka kale waa kasii darayay roobkan ilaa aaminkana wax sii darsanayo mahan wax rasiina ma hayno ilaahay baana roobkaas keenay iyo awooddaas fatahaaddaas wadato haddee ummadda meeshaan degan aad bay u dhiban tahay ilaa hadda dad wax ku noqday oo ama ku dhintay ama xaalad kale oo daadadkaasi qaadeen oo lala-yay ma jirtaa guddoomiye inaan been sheega ma rabo laakiin waxaa jirta dad ku jiro meel oo aan la geli karin oo wareegsan oo ilaa xali ilaa shali in helicopter loogu tago ama doomo kale oo dheere oo motoorla loo helo ma ahaane wax kale u takar ay jirin dad ku go-doonsan way jiraan dadkaas waxay noqon doonaan ma ka hadli kara hadda laakiin dad go-doona waay waan gartay guddoomiye marka maxaa xaaladdu waa sidee sideed isleedahay dadka waa loo samato bixin karaa walaal saaroy dadkan waxaa loo samato bixin karaa in la helo gurmad hataa eelboor laga soo degmale eelboorka hataa waa xiran yahay oo waa biyoobay waddo kaloo hadda la soo marana ma jirto dadkaas in gurmad loo fidiyo taas unbaa lagu caawan karaa ma garad dadku ma ka bixi karaan markaa magaalada oo ma iyagu meel kale ma aadi karaan oo gobolka ka tirsan ha dadka haddii hadda haddaba dad baa ka baxayo oo cararahayo oo ilaa maanta ilaa shalay ilaa asbuucan wuu socdaa dadka doon bay ku gudbahayaan oo doontaas markay ku baxaan dhanka shisho bay ayagoo maxaastoodii ilmahoodii watay tagayaan dhanka shisho oo koonfurta xaggeed ayadan meel bay ha ka jiro baykaas bay u baxayaan oo dadkii ciddii carari karta hadda way cararaysaa ciddaan carari karin oo meesha goodoon ku unbaa hadda ku dhiban marka doonyuhu ma kuwo hore uga shaqayn jiray baayoo loogu kala gudbi jiray webiyada iyo hareerahooda mise waa doonyo imika la keenay intaanay biyuhu wada qabsadeen magaalada ee ay buuxiyeen webigiina fatahay maya doonta doon hore u shaqaynayso meesha taallay maahan doon dad shaksiyaad ay lahaayeen oo ayaga iskood ay ugu xamaalin jireen oo markii dhibkan uu dhacay aniga maamul ahaan aan la hadloonayno dadkan ha la caawiyo shilimaadkana ayagaaba la baxaya annaga maamul ahaanna wixii aan ka caawin karna aan ka caawinayna sidaasay mataqaanaa dadka iyo doontaas hadda ugu shaqaynaysaa doon owel meesha taali oo horey u shaqayn jirtay ma aha laakiin shaksiyaad baa iskale ku shaqaysanaya waan gartay dad intee leeg baa marka hore deganaa degmadan luuq maxaad ku qiyaasi kartaa wallaahi luuq dadka degan oo horey u deganaa waxaan is dhihi karaa markaan hadda qiyaaso dadka deganaa luuq maa ka hadlaya laakiin dadka hadda dhibka gaari oo barakacaya dhibka uu ku dhacay dadkaas adiga ilaa toban iyo toddoba kun ilaa toban iyo sideed kun qiyaasaan intaasaan ku qiyaasaya marka dadkaasi xoolo dhaqato miyay ahaayeen ma beeraley bay ahaayeen ma dad magaalada ka ganacsanayay nolosha dadka degmada luuq maxay ku tiirsaneed mushkiladan ka hor luuq horta sideedaba caadiyan meel oo beer beeraha ay ku teedsan yihiin oo dhul beereed weeye dalaga beeraha aad uga badan beerihiina waa buuxsameen oo matooradii oo dhan biyaa la tagay meel hadda bannaan ma jirto qudaarta warkeeda ma jiro haddee xoolana way ku tiirsantahay oo dhanka dhanka miyiga xoolaa ugu imaada oo ganacsiga iyo caanaha iyo waa ugu imaadaan tii ayada heedna dee meel lasoo maraya ma jirto waan gartay marka unbaa mataqaanaa aan la geli karin oo biyaha ay ku jiraan oo dadka ku dhex jiran oo doomo in loo helo wey oo motoorka doomaha motoorka leh waan gartay hore ma u dhacday markaa in webigan uu fataho ku teedsan magaalada ama degmada luuq maya xilli fatahaado fara badan ay dhaceen hadda ka hore way jirtay sagaashan iyo toddobada inay ahayd aan filaya inkastoon luuq xilligaas aniga deganeen laakiin markaan wareystay dadka deegaanka reer luuqahay waxaay isleeyihiin tan macnaha inay daran tahay bay u muuqataa waan gartay ugu dambeyn maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ma u qaylo dirsateen oo ma la xidhiidha maadamatay guddoomiyihii afar iyo labaatan saac haa maamulka jubbaland waa la xiriirnaa waa u qaylo dirnaa dowladda federaalka sidoo kale haddee ma ma nama moog arrintana dee arrin mar kore lagu fikiriyo waxaana dhacaya lama leheene laakiin wax ilaahay hadda keeni weye kolley ayagana harbi uma yara saan is leeyahay annagana qayli waa u dirin
daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gada oo u warramayay sahre cidlo nuur ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington haddaba waxaa dhinaca kaleeto la hadlay idaacadda v o eda guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado maxamed xuseen alqaadi isagoo ugu horreyntiina ka warramay xaaladda magaalada baardheere oo ah meesha labaad ee ugu daran ee xaalka fatahaadaha iyo roobabka isbiirsaday ay saameeyeen gobolka gado
maalin maalin bay ka dambaysay xaaladeeda way sii adkaanaysay roobabkii mijigaanka ahaa oo deegaanada ka da'ayay iyo iyo webigii oo asaga naftarkiisa ilaa etoobiya ka keenay biyo lixaad leh ayaa ma aragtay maalin maalinta ka dambaysa sii kordhinayay marka caawa hadda baar dheere guud ahaan webigii biyihii way dulmareen oo boondadu dheer bay ahayd way dulmareen oo meeshii ugu sarraysa ayay maraysaa magaaladiina inteeda badan biyihii baa maaragtay yaa galay goobihii ganacsiga ahaa xaafadihii oo dhan marka xaaladdu aad iyo aad bay waxay u maraysaa meel aad khatar u ah burdhuuba oo kale waxaan xiriir la sameeyey guddoomiyihii degmadii wuxuu ii sheegay in boondadii buurdhuuba lala yahay oo in ay tagti loo malaynayo walow aysan gaari karin oo biyo aad u xoogan ay ka sokeeyaan meel u dhow oo qof istaagay baa wuxuu sheegay boondada inaysan meeshii ka muuqan inay biyo qariyeen oo ay sidaa u dulmareen iyo in goob guud ahaanba ay tagtay baa shaki laga qabaa marka xaaladaha maalin maalinta u dambaysa waa waxay maraysaa meel aad u khatar ah waa tahay baar dheere haddaan ku soo laabano ma jiraan dad go'doonsan oo maadaama magaaladu ay laba qayb kala ahayd bal ka waran ma jiraan dad go'doonsan oo ku go'doomay fatahaadahaas way jiraan magaalada dhanka galbeedka biyihii baa galay ilaa hal kilomitr wax la eg bay biyihii fadhiyaan webigii baa kusii fatahay maalmahan waxaa la isticmaalayay doomo oo macmil ah oo fuustooyin laisku xirxiray ayay dadku isticmaalayeen ayagina waa la dhaqaajin waayey oo ilaa dhowr jeer bay rogmadeen oo dad baa khatar ku galay weli dadku kuma dhimin laakiin aad bay khatar u noqdeen dhanka kale oo qorax ka soo bax iyaduna faraq weyn baa maro oo faraqiiba asagana sidoo kale bad noqday oo dooma asagana la isticmaalayay oo shalay oo kale gaari dameer oo waday neefaf ari ah iyo wixii oo dhan buu yuu la tagay kadib sidii buu ku go-ayo wax dhaqdhaqaaq ah ma jiro magaalada sidaasay ay u kala xiran tahay dadku waxay khatar ugu jiraan inay wax ay cunaanba ay waayaan iyo meel ay u doontaan waayahay suuqyada ka waran baar dheere iyaga laftirkoodu biyuhu ma soo gaareen suuqyada biyaha way soo gaareen magaalada waxaana u darnayd maanta ayaa u darnayd xaafadihii iyo meelihii intay kasoo bateen bay hadda waxay ku jiraan goobihii ganacsiga iyo suuqyadii oo dhan bay ay hadda ku jiraan biyuhu aad bay u saameeyaan waayahay inkastoo aad sheegtay in dee inta badan magaalooyinku ay fatahaaduhu saameeyeen xaggee cunooyinku hadda u soo maraan ama ganacsiga xaggee soo maraa mise go'doon ayay guud ahaan gobolka gado ku jirtaa totali wax ganacsi ah oo cunno ah oo dadka u imaan karaa ma jiro wadooyinkii oo dhan haddee way xiran yihiin dadkan gobolkan waxay wax ugu imaan jireen muqdisho iyo dekeda kismaayo labadaa meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado maxamed xuseen alqaadi oo u warramayay wariyaha v o eda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ururada shaqaalaha ee gobolka ontario ee dalka kanada oo ah kuwa soomaalidu ay ku jiraan ayaa weli wada dadaalla ku saabsan sidii loo kordhin lahaa xuquuqda shaqaalaha inkastoo dhowaan dowladda gobolkaasi ay lacag kordhin u samaysay shaqaalaha wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa dadaaladaasi socda wuxuu ka wareystay cabdulaahi barre wool oo ka tirsan ururka walkers action center oo isagu ah urur u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha islamarkaasina ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic laba milyan oo shaqaale ah
waa su-aal aad u wanaagsan waxaan wadnaa dadaallo aad iyo aad u xoog badan oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha sida aada la socoto waxaan dagaal dheer u soo galnay in la kordhiyo mushaarka ugu hooseeya ay mataqaanaa shaqaaluhu qaataan waxaa hadda oktoobarkii lasoo dhaafay laga dhigay mushaarka shaqaalaha lix iyo toban iyo konton senti ayaa gobolkan ontario laga dhigay laakiin xuseen lix iyo toban iyo konton senti maanta waxba ma tari karto waayo maciishadii aad bay u sara kacday wax kasta waa qaaloobeen ijaarkii gaaskii cuntadii wax kasta waa qaaloobeen marka dagaalkii waa noo socdaa laakiin ma aha mid mataqaanaa oo aan ku guulaysanan laakiin waa tallaabo hore loo qaada waayo waa tahay waxaa iga warantaa bal soomaali badan ayaa degan gobolka ontario marka iyagu qeyb ma ka yihiin dadaaladan socdaa ee la xiriira ee xuquuqda shaqaalaha xuseen dhalinyaro aada u fara badan oo soomaali ah ayaa nagu soo biiray oo mataqaana gaar ahaan degan gobolkan aan degannahay ontario marka haddee waa aad meel kastay ka shaqeeyaan shaqaalo waxawaaye aada u badan waaye waxay ka shaqeeyaan warshadaha qaar uber waaye meel kastay ka shaqeeyaan marka haddee xuquuqdooda mataqaana dadkan cusub iyo kuwii horeba labadaba dagaalka waa ugu jirnaa haddaan tusaale ahaan kuusoo qaato wiigga soo socda sabtiga soo socda waxaa isku imaanaya somaali ontario somaali canadian advocacy council oo ah guddiga soomaalida ee u dooda xuquuqda ee soomaalida gaar ahaan shaqaalaha waxyaabaha aan ka wada hadlayno aada iyo aad ay u fara badan yihiin oo ah danaheenna iyo dhibaatooyinka na haysta iyo iyo mataqaana awoodeena siyaasadeed laakiin waxaan si gaara mataqaana uga doodi doonaa haddii rabbi idmo xuquuqda shaqaalaha waa tahay dhowaan lacag kordhin ayay dowladda ontario u samaysay shaqaalaha haddii aad tihiin ururada shaqaalaha sidee baad u aragtaan arrinkaasi lacag kordhin la sameeyey xuseen waa jirtaa laakiin waxba ma dabooli karto baahida shaqaalaha ma dabooli karto lix iyo toban dollar iyo konton senti ayay dowladda ontario ka dhigtay octoobartii aan soo dhaafnay laakiin hadda saa la socoto baahidooda ma dabooli karto maciishadii ayaa aada u sara kacday gaar ahaan ijaarka ayaa aada mataqaana qaali u noqday wax kasta waa qaali garoobeen marka dagaal xoogle ayaan wadnaa sidaan ku gaari lahayn ujeedada aan leenahay oo aan ka leenahay minimum wageka dambeyntii abukaata cabdulaahi waxaad iga warantaa rajadiina ku aadan in la fuliyo dalabkiina ku saabsan in lacagta ugu yar ee qofka uu saacaddii ku shaqeeyo laga dhigo labaatan dollar xuseen waa mahadsantahay waa su-aal aada u fiican dagaalka waa wadnaa waxaana doonaynaa in minimum wejka shaqaalaha si loo daboolo maciishada ay u daboosho mushaarka shaqaalaha u daboolo in laga dhigo minimum wejka saacadii labaatan dollar in laga dhigo haddee annagana waxaan matalnaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shaqaala ontario oo aan ku jirin ururada shaqaalaha ku jirin ayaan xuquuqdooda iyo danahooda u doodnaa marka axsaabta ka talaysan gobolkan ontario waa inayna dhegeystaan axsaabta baarlamaanka ku jirta saddexda xisbiyo ugu waaweyn oo conservative-ka iyo liberaalka iyo n d b da saddexdaba waxawaaye waxay doonayaan codkeena ay doonayaan markii doorashada la gaaro marka waxaan rajaynaynaa hadduu al yidhaahdo sanadka soo socda bilowgiisa inaan ku guulaysano in minimum wejka laga dhigo labaatan dollar saacaddii
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah shaqaalaha dadka u dooda xuquuqdooda ee kanada cabdulaahi barre wool oo u warramayay wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka waxa uu ka mid yahay meelaha soomaalida ah ay waayadan dambe degaysay waxaana dhowaantan soo gaaray qaxooti laga keenay xerada qaxootiga kenya ku taalla ee dhadhaab ee soomaalidu ay ku jirto haddaba gobolkaasi oo soomaalida ugu badnayd ay waayadan markii ugu horreysay degayso waxa uu u muuqdaa inuu yahay gobol dadka soo galootiga ah ee soomaalidu ay ka mid tahay ay la qabsanayaan inkastoo gobolka uu yahay gobol muxaafida haddaba ismaaciil caafi oo ka mida soomaalida degan halkaasi ayaa nagu soo booqday daartani v o e da maanta oo aan waraysi kula yeeshay
bismillahi ramaan raxiim zaare cabdi waa mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo v o e stuudiyaheeda aan kuula kulmo aad baan ugu faraxsanahay markaan u laabto su-aashaada zaray anigu waxaan hadda aan deegaanahan aan deganahay magaalada mcansburg gobolka pennsylvania oo darislah magaalada caasimada harrisburg in muddahayaan halka hadda aan ku noolahay wadankan dhowan ayaan imid soomaalida ku nool meesha zaray waxay isugu jiraan dad iyagu kala duwan oo dad wadanka in muddaha joogay iyo dad dhowaan soo galay iyo dad maxay ahayto tacliin iyo ganacsiyo u yimid oo siyaabo kala duwan wadanka ku yimi waxay ugu badan yihiin dadku waa dad iska laga keenay dhanka iyo xeryaha barakacyaasha kenya oo gaar ahaan xerada xagar dheer oo deegaankaas ay u badan yihiin dadka deegaanka ku wada nool deegaanka dadka joogana waxay isugu jiraan dad ganacsi iyaga ay leeyihiin samaystay iyo dad oo shaqaale ka ah shirkadaha iyo kambaniyada ka howlgala ama ku yaala magaalooyinka gobolka pennsylvania sida harrisburg iyo mcanisburg iyo beladolvia waa gartay marka gobolkaasi gobolada soomaalida ay ku badan tahay ma aha oo sida hadday noqoto minnesora oo kaleeto ohio hadday noqoto seattle washington oo kaleeto marka muxuu uga duwan yahay gobolada soomaalidu ay ku badan tahay oo waayadan ay aadka u deganaayeen gobolkaas waxyaabaha uga duwan yahay waxaa ka mid ah oo ay soomaalida hadda ay ay degan yihiin waxyaabaha gobolada aad soo xustay uu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah horta gobolka waa gobol conservative ah oo ma aha sida hadda gobolada aad sheegtay oo kaleeto oo aan ahayn conservative ma aha waa gobol conservative ah waa gobol dhanka cimilada marka loo eego ka duwan gobolada kaleente ee dalka waxa uu kulmiya ama u dhexeeyaaba gobolada eastiga iyo westiga waa meesha u dhexeysa soomaalida meesha joogto waxay kaga duwan yihiin marka waa dad inkastoo gobolka conservative uu yahay haddana way dhex galeen booliiskii ay ku jiraan goobihii waxbarashada maxay ahayto qeybaha kala duwan bulshada inay markaa ay saameyn ku yeelato waa ay ku dhex jiraan intooda badan gobolka marka waxaa ku yaala ben university jaamacadda oo ugu badanoo soomaalida hadda ee deegaankaas intaan arkay ay dhigtaan marka soomaalidu maxay ka shaqeeyaan shaqo ahaan maxay qabtaan waxyaabaha ugu badan zaray waxa ugu badana hadda soomaalida inta aan joogay aan mudaalaciyey waxaa ka mid ah ee ay qabtaan waa dad dukaamo sida xalaalko hilib xalaalka oo kaleeto meelaha lagu iibiyo oo aad soomaalidu ay ganacsiga ay ugu fiican yihiin waad garanaysayo soomaalida meeshay tagto ganacsiga waa active bay ku yihiin dukaamo ganacsi sida supermarketyo ay soomaaliya ay leeyihiin ayaa jira goobo tacliinta ciyaalka lagu baro dugsiyada qur-aanka ayaa jira iskuulla soomaalida qaar kamid ah waxa ay maamulka ay ku jiraan ayaa jira marka dhinaca laga soo tago waa gobolka magaalooyinka sida mcanisburg colento oo hadda magalaan ku noolahay ay tahay waa magaalooyinka ugu warhowsyada badan ee soomaalida intooda badan ay ka shaqeeyaan dadka soo galootiga ee soomaalidu ay ka mid tahay fursadaha ay ka heli karaan gobol bartamihiisa aad sheegtaba gobollo badan isku xireeya maadaama gobolka uu yahay maxaan ku dhahaa kana fog meelaha soomaalidu ay degan tahay intooda badan maxay yihiin waxyaabaha ay heli karaan dadka soo galootiga gaar ahaan dadka qaxootiga laga keena hadda xeryaha dhadhaab oo kaleeto ah zaray waa fursado aad u fiicnay gobolka uu leeyahay dadka marka la keeno ma ahan meel maxay ahayto soomaalida waa iscaawiyaan dadka way isu tilmaamaan shaqooyinka oo qofka markuu wadanka soo galo laga keeno qaxootiga laga keeno kaleeto waa qof sharciyadiisa ay dhamaystiran yihiin shaqo inuu helo way fududahay qofka maalin haduu joogo laba maalin haduu qofka active yahay soomaalida inta badan isgarab qabataa shaqooyinku way ka sahlan yihiin meeshaas sida gobolada kalento sida minneapolis oo kalento seattle oo kalento virginia waxaan ula jeeda ohio colombos ontag oo kalento shaqooyinka aad bay ciriir u yihiin meelaha soomaalida laakiin gobolkan soomaalida waa dadka deganna waa dad soomaali aan aad u tiro badnayn oo gobolka ayaa gobol conservative ah soomaalida kuma badno shaqooyinkiisana soomaalida aad bay ugu badan yihiin warhowsyada goobaha kalento qofka inuu shaqo helo availabilityga qofka shaqada uu ku heli karo waa number aad u weyn weeyaan isdhexgalka bulshada dadka soomaalida ah iyo dadka kaletay u yimaadeen waa mid nooceeya dadka soomaalida ma dhex galeen bulshada kale mase bulsho gooni u degan oo ka soocan ayay yihiin zaray soomaali badan ayaa horta meesha way joogaan way degan yihiin sidoo kaleetana sudan iyo ethoobiyan badan ayaa meesha jooga soomaalida way ka tilmaaman yihiin goobaha ay dadku isugu yimaadaan ganacsiga oo kaleento sida soomaalida oo kaleento dukaamadooda inta ugu badan waxaa ka dukaamaysta dadka suudanta gaar ahaan south sudan dadka ka yimaada dadka wadanka hore usii deganaya ee soomaalida ugu timidna dabcan connection fiican ayay leeyihiin oo sida police departmentyada oo kaleento soomaalida aad bay ula shaqeeyaan oo weliba soomaaliya baa ku jira isdhexgalka waxaad ka cabir qaadan karaysaa sida dhalinyarada soomaalida ay ugu milantay dhanka nidaamka dowliga ah maxay ahayto dowladda haddii ahaa lahayd booliiska haddii ahaa lahaayeen maxay ahayto goobaha kaleento ama hay-adaha kale dowliga ah soomaalidu waa dad aad u indha furan aad bay ugu badan yihiin saray
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ismaaciil caafi oo nagu soo booqday daartani v o eda markanna bal aan heeskaasi macaan aan dhegihiinna aniyo adiguba idinkuba aan wada dhegaysanno
heeskaasi qaraamiga ah ee cabdulqaadir xasan negeeye iyo faadimo axmed dembil ayaan idaacaddeenii aruurnimo ku soo gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan baahda v o e da idinleyntaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno
markaan ku godoomay naftu gebi dhacayseen hawgula la hawgo wadigii gawrshe gacalnima ilaawe geestayga dhaafi amba